waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha qada ugu horeysa toddobaadkan ibraahinow haddaan soo qabto waa waraaqa tahniyada waxaana dadka ugu horeeya ee tahniyadan diraya ka mid a cabdulqaadir xasan iyo hooyo safiyo maxamuud cabdi iyo dhammaan walaalaha kale ah baa la yiri nadiire cabdulqaadir maxamed bashiir cabdulqaadir oo dhammaan waxaa hore ka raacsan ibraahinow sate sate toddoba toddoba ama seven seven marka cabdulqaadir xasan toddoba toddoba raacsan waxaan mooday in lagu soo qaldamay marka magacyada o dhan gadaal ka raacsan yahay marka waa last namekii familiga miya
toddoba toddoba number maa la saneyma
maxaa wada raaciya marka waa tahay waxaa ugu horeeya cabdulqaadir xasan toddoba toddoba hooye safiye maxamuud cabdi walaalaheedoo kale ah baa la yidhi naadire cabdulqaadir toddoba toddoba maxamed bashiir cabdulqaadir waa toddoba toddoba la wada socota marka dhammaantood gadaal waxaa ka raacsan sate sate saasay ku macaan tahay toddoba toddobadaasa ka fudud iyo nacimo cabdulqaadir najmo cabdulqaadir iyo nishaad cabdulqaadir iyagana toddoba toddobada way wataan iyo sidoo kale ayeeye caanood cabdulaahi faarax iyo awoowe daahir cabdi guuleed iyo habaryar sahro maxamuud cabdi iyo seegeeda saxan faarax warsame habaryaro baa la yidhi fawziya iyo fatxi abshir gallayr iyo abtiliibaan iyo cabdirasaaq iyo daadir abshir gallayr iyo eedo armi fahmo xamso safiyo iyo uba xasan toddoba toddoba iyo adeer cabdulcasiis xasan sate sate dhammaan asxaabtani waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan yuusuf cabdulqaadir cabdiraxmaan iyo nabiila cabdulqaadir xasan oo meherkoodu ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohaayo isku waarayay leeyihiin ubad khayr qabana rabbi ha idinkala siiyo aamiin aamin ayaa leenaha caashi waxaad ilowda dhammaan reer sate sate
dhammaan reer sate sate waa lagula jira asxaab kalaa kula jirtay waayahay ee dhambaalkan waxaa uu naga soo gaaray ayo faadumo maxamuud cawaale iyo shukri faarax maxamed iyo doctor cabdiraxiin faarax maxamed iyo daahir faarax maxamed indhos iyo cabdifataax faarax maxamed iyo cabdirasaaq faarax maxamed iyo shukri faarax maxamed iyo hodan faarax maxamed iyo ayaan faarax maxamed iyo foos faarax maxamed roodo faarax maxamed iyo badriya cabdulaahi aadan hodan cabdulaahi aadan maxamed iyo waxay yidhahdeen foos faarax maxamed roodo faarax maxamed badriyo cabdulaahi aadan hodan cabdulaahi aadan iyo dhammaanba asxaabta dadkaas waxay kala joogaan sweden iyo waxay yidhahdeen soomaaliya waxayna taaniyad kal iyo laab u dirayaan cabdulaahi cusmaan tarabi iyo ayaan maxamed abshir oo gabadh ugu dhalatay dalka sweden waxaana leeyihiin gabadhaas allah ka dhigatay soo barbaarta aamin aniguna aamin ayaan raacinaya warqadanna waxay ka timid maxamed cabdi sandheere waa saaxiibkeen iyo xaaskiisa filsan cabdulaahi ismaaciil iyo farduus maxamed jaamac iyo odaygeeda cumar axmed saciid axmed maxamed xasan iyo xaaskiisa brofesor abshir aw yuusuf iyo muuse maxamed faarax xaawo cismaan soofe iyo odaygeeda aamine ducaale iyo odaygeeda axmed xasan baaji iyo xuseen haybe iyo xaawo saciid iyo khadre saciid dhammaan dadkan aan soo sheego oo dhan waxa ay ku nool yihiin baa layidhi minneabolis washington d c iyo maryland waxaanay hambaliyo iyo ducaba u dirayaan bashiir garaad cabdibare iyo hodan cabdulqaadir daadey oo ku aqalgalay magaalada minneabolis labaatankii bishan juun waaba shalaba ibraahino waa labaatankii bishan juun ee sanadka laba kun afariyo tobanka waxaan leenahay bay idhahdeen guurkiina guur khayr gurigiinana guri nagay guulow ka yeel annaguna aamiin ayaan raacinayna dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caaisha xasan dodi iyo waxay yidhahdeen firdowsa cabdiraxmaan cilmi iyo ayaan xasan diini iyo faatima xasan diini iyo hiba axmed maxamed iyo nasteexa bashiir maxamed iyo sihaam abukar xasan iyo waxay yidhahdeen ayaan cabdulaahi culow iyo sagar axmed maxamed dhammaan dadkaasina waxay tahaniyad u dirayaan xaawo cabdiqaadir maxamed iyo waxay yidhaahdeen xasan cabdulle oo arooskooda uu ka dhacay muqdishow somaaliya village hotel waxaana ay leeyihiin isku waara ubad qeyr qaban ee beeda kale siyo aamin aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahim oo waraaqihii waxaad moodaa inaan xoogaa ku yara taraaraxna bal xoogaa bareega yaro qabo oo dalcaddana iska qabo dhinacii heesaha haddii aan ku horeyno gaadada isaarsaar horta gaadada xaggaladhaha ibraahim erayo badan oo waxaa jira markaan heesaha ku maqlo aan isweydiiyo xubnaha jirkayga aan ka raadiyo mogtaa marka gaadada marka la yidhaahdo xubnaha biniaadanka waa ka xagee gugul garee gugul ma ku dhubtaa ma raadiyaa waxaa tahay gaadadii saar yaa ku luqeey waa fanaaniinta cabdiqadar xasan iyo hibe maxamed iba nuura
waa tahay waa tahay gaadada isaar sida sabiga hayadu caanaha u siiyo gaadada u saarta
sida safiga hooyada allah sida loo sawiraaba ka daran ibraahimow marka hadda waad marka- saamtaan u malaynayaa marka- gaadada maya- waxay tahay maya weli macnihii guud un baan hayaa laakiin eg- macnaha dhab ahaan meesha ay tahay gaadada laakiin marka nuuno yar oo ay- cunuga yar marka la rabo in la hurdisiiyo intee la saaraa allah waa marka caanahana marka la siiya la rabo maarta inuu caanaha ka nafiso aad baan u garta aad baan u garta laakiin weli waxaa igu dhiman raadin kale igu dhiman si ereygiio sax aan usoo helo waa tahay intaasaanu ku dhaafno codadka fanaanada codka macaan hibe maxamed iyo fanaanka cabdiqadar xasan warqadan waxay inaga soo gaartay caasho aabe maxamed cusmaan maxamed iyo carruurtiisa iyo hooyo faadimo ismaaciil yuusuf iyo hooyo xamdi salaad iyo hooyo khayro ciise maxamed iyo adeer ibraahim cusmaan iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo abtikaarshe shire aadan iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo maxamed siciid cumar kashawito dadkaasi waxa ay joogaan meelo kala duwan oo dunida ah waxayna jecel yihiin inay bogaadin iyo heestanba ay gaarsiiyaan maxamed maxamuud cusmaan lambo iyo faatima maxamed cusmaan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada boosaaso waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin ubad kheyr qaba inuu eebeda kala siiyo ayaana idinkugu ducaynaynaa annaguna amiin ayaan u raacinaynaa warqadanna ibraahinow waan idin salaanay baa layidhi dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha waxaa tahaniyadana diraaya baa layidhi annaga oo kale ahee caayisho xasan dhoodi iyo fardowsa cabdiraxmaan cilmi iyo xaawo dhoodi shiil iyo khadiijo dhoodi shiil iyo maxamed xasan dhoodi iyo hooyo salaado axmed cabdi iyo leylo nuur iyo maryamo xasan dhoodi iyo ugu dambayntii qamar nuur iyo qorane nuur dhammaan dadkan waxay tahaniyad aroos oo farxad leh u dirayaa baa layidhi abaayo ubax maxamed aadan iyo nuur shiil weheliyo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho saddex iyo tobankii bishan aanu ku jirno juun sanadka laba kun afar iyo tobanka waxaan leenahay bay idhahdeen isku waaro bad khayr qabana waan idinkugu ducaynay annaguna aamiin ayaan raacinaynaa aamin dhambaalkana caasho waxau naga soo gaaray ayeeyo maryam faarax iyo hooyo nadiifo maxamuud geed qorow iyo waxay yidhaahdeen ramla cabdiqaadir cabdiraxmaan iyo ibraahim khogley iyo caruurtooda iyo xafsa cabdiqaadir cabdiraxmaan iyo maxamed cabdulaahi ibraahim cabdiqaadir cabdiraxmaan ismaaciil cabdiqaadir cabdiraxmaan iyo rufayda waagi xasan iyo waagi xasan iyo tasniim waagi xasan iyo bahja cabdiqaadir cabdiraxmaan iyo sameya cabdiqaadir cabdiraxmaan iyo fawziya cabdiqaadir cabdiraxmaan iyo salaado miro diiriye iyo caruurteeda oo jooga muqdisho iyo xaawo maxamuud geeda qorow iyo caruurteeda oo jooga canada dahabo maxamuud geeda qorow iyo axmed cabdulbaasid iyo caruurtooda oo jooga virginia iyo faadumo maxamuud geeda qorow iyo caruurteeda oo jooga waxay yidhaahdeen mareerguur iyo farxiyo maxamuud geeda qorow iyo caruurteeda oo jooga mareerguur iyo fartuun maxamuud geeda qorow iyo caruurteeda iyo nuura cumar barre iyo caruurteeda oo jooga arizona iyo kinsi barre iyo caruurteeda oo atlanti jooga iyo ayeeyo xaawo cali qooryaray iyo ayeeyo nuuro cumar xalane dhammaan dadkaasi waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan yuusuf cabdulqaadir cabdiraxmaan iyo nabiila cabdulqaadir xasan oo meherkooda uu ka dhacay colombos gobolka ohio ee maraykanka waxaana ay leeyihiin arooskiina nolol raaxa leh iyo ubad kheyr qaba inuu eebeda kala siiyo ayaan idinkugu ducaynaynaa aamiin annaguna aamiin ayaan ibraahino u raacinaya warqadaasi aad bay u dheerayd waa warqad u qalanta in hees wanaagsan ibraahino adiga iyo dhegeystayaashaba laydinkaga nasiyo marka heesta laakiin laakiin laakiin waxaa ka rabtaa oo ku xiqeeyo biyanay lama soo gaarin marka maadaa isku nasinaya heesta misanaa kugu nasiya adiga ayaan ku daynayaa waa tahay waxaan soo qabanayaa heestan kudhegeeduu yahay hayna kala walwaalin waa hees u qalanta in lagu nasto soo maca oo dadka saciid khaliifa iyo saynab maxamed
wayelnimada way fiican tahay waaya araggeeda wayelnimada way fiican tahay waaya araggeeda doqon baa waqtiga jooga iyo garan wadkeedeha garan wadkeede doqonba waqtiga joogayo garan wadkeede garan wadkeede waraabuhuba wiig buu qadayo wabaxla mooda waraabuhuba wiil buu qadayo wabaxla mooda ayna kala walwaali ayna kala wareeri ayna kala walwaalin ayna kala wareeri waayihiyo admigu isma waayi doone isma waayi doone ayna kala walwaali ayna kala wareeri ayna kala walwaali ayna kala wareeri waayihiyo admigu isma waayi doone isma waayi doone
waxaad filin wixii koorar shawafaalar culus waxaad filin wixii koorar shawafaalar culus wahabiyo waxa igu noqdeen waran colaade waran colaade wahabiyo waxay igu noqdeen waran colaade waran colaade wargaysyadaba waagays anoo ku waramaya wargaysyadaba waagay anoo ku waramaya ayna kala walwaalin ayna kala wareen ayna kala walwaalin ayna kala wareen waayihiyo admigu isma waydone isma waydoon
waayahay hayna kala walwaalin intaas haddaan kaga gudubno dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray najax cabdiraxmaan iyo sabaad cabdulaahi serow iyo samsam cabdiraxmaan iyo hodan cabdiraxmaan iyo khadiijo aweys iyo kowsar daahir iyo faadumo daahir iyo zuhuur daahir iyo cabdulqaadir daahir iyo faadumo warsame dhoore iyo saado xuseen jibriil iyo mustafe daahir iyo waxay yidhahdeen cabdixakiim daahir dhammaan qoyska reer daahir qalinle iyo qoyska aadan warsame waxaanay taanid u dirayaan daa'uud aadan samatar iyo ayaan daahir qalinle oo dhowaantan ay gabadh ugu dhalatay magaalada nairobi ee dalka kenya gabadhaasina waxaa loo baxshay saado waxayna leeyihiin saadoy soo barbaar anaguna aamiin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacina ibraahino galabta waxaad soo taagaysaa male warqadda ma soo qabana caasho mise soo qabtaa male waad la boodaysaa un waa tahay aad baa u dhaarsantahay adaa ka xaafin doona warqadan aan soo qabanayan waxay ka timid marka hore baa layidhi waxaan salaamaynaa daadihiyaasha v o a ee barnaamijka hambalyada iyo salaamaha marka xiga baa layidhi dadka hambalyada diraya waxay kala yihiin hee faadimo yasiin jaamac baa ugu horeysa oo wariyaha v o a magaalada boosaaso waa salaamaynaa iyo sidoo kale cabdishakuur miro aadan iyo eedooyin kale ah baa la yidhi muumino sahra maryam iyo seynab cismaan injineer cabdiraxmaan muumin saalax oo loo yaqaano saqiir iyo doctor cabdiqani saciid faarax iyo brofesor axmed jaamac ciise iyo brofesor jaamac ciise maxamuud iyo brofesor cali nuur axmed dadkaasi waxay kala joogaan baa layidhi meelo kala duwan waxaanay hambalyo iyo bogaadin kal iyo laaba u dirayaan arooska baa layidhi iyo aroosadda maxamed maxamuud cusmaan oo laambo ku magac dheer iyo faatima maxamed cusmaan arooskooda waxa uu ka dhacay magaalada boosaaso waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad wanaagsan oo khayr lena lagu kala helo annaguna waxaanu raacinaynaa aamiin aamin hooyo zahra axmed iyo aabe cabduqaadir daadey iyo jaamac cabduqaadir iyo xaaskiisa iyo aamina cabdulqaadir iyo odageeda iyo samiire cabdulqaadir iyo odageeda iyo cawil cabduqaadir iyo xaaskiisa iyo liibaan cabduqaadir iyo xaaskiisa iyo nasre cabdulqaadir iyo odageeda abti maxamed axmed shiil iyo xaaskiisa iyo abti saciid axmed shiil iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen habar yar shukri axmed iyo dahabo yuusuf iyo dhammaanba qoyska reer daadey iyo reer axmed shiil waxa ay ku nool yihiin soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna hambalyo iyo heestan bay jecel yihiin inay hawad u mariyaan bashiir garaad cabdibare iyo hodan cabdulqaadir daadey oo arooskood uu ka dhacay bay yidhahdeen minneabolis dalkan maraykanka waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo gabar iyo caano wiil iyo caano amiin aniguna aaminayaan raacinaya warqadana waa waraaqa hambalyaha waxa ay ka timid waa warqad meher waxaana ay ka timid asxaabta uu ugu horeeyo sharma arke yuusuf faarax iyo xaaskiisa maxamed cabdi xaashi iyo xaaskiisa iyo maxamed xasan xaashi iyo xaaskiisa iyo cabdicasiis khadar diiriye iyo xaaskiisa ibraahim maxamed xaaji xuseen iyo xaaskiisa cabdiraxmaan maxamed maxamuud iyo xaaskiisa cabdirasaaq cali yuusuf cabdulcasiis xasan cabdulaahi iyo xaaskiisa xasan cali xasan dhammaan asxaabtan aan soo sheego oo dhan kor ku xusan baa la yiri waa taanunba arkaya waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan maxamuud faarax qalinle oo barre ku magac dheer iyo caasho hodan maxamuud ciise oo meherkoodu ka dhacay san hotel baa la yiri ee magaalada hargeysa sideedii bishan aanu ku jirno juun sanadka laba kun afariy tobanka waxaan alla uga rajaynaynaa baa la yiri in uu ka yeelo qoyskii isku waara ee kala helo ubad dadkooda dalkooda iyo diintooda anfaca caruurtuna waxay yidhaahdeen guurkiinana waxay yidhahdeen guur khayr leh gurigiinana guri nagi gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu faraax gobanimo ku aqalgala insha allah baa lihi waa tahay wixii aan dhihi lahayn oo dhan iyo ka badanba arooskan meherkana waa loo soo dhibrahino heesta xigta heesta kale aan dhegeystayaashaan caash usoo qabanayno heesaha waa isku dhafan yihiin galabta haye waa xawo waxaa ku luqeynaya fanaanka cabdilcasiis iskaleej
xusustooda laabtiyo xiditada dhiigga xambaariyo ku xeeran qalbiga xusustooda laabtiyo xiditada dhiigga xambaariyo ku xeeran qalbiga maxamad igu shidaayo axasal diidaye xalku waygu ligayahay xidigahaa lalahaya xumad igu shidaayo axasal diidaye xalku waygu ligayahay xidigahaa lalahaya نور العين تتمركاي شادي نفتيدا حوا حوا حوي حقاقا حكار يانك مذنني نور العين تتمركاي شادي نفتيداي حاوى حاوى حاوي حقاقة حقار يانك مغنيني halkaagu siduu yahay xilli quran ma moogiye xalay waxaad waxaad ku baridaan xansada aroortii halkaagu siduu yahay lalalalalala, xilli quran ma moogiye xalay waxaad waxaad ku baridaan xansada aroortii cismo iyo xanaanan caashaqa ku sidaya xabaalintaan gelayana naftida waan xajinaya xurmo iyo xanaanan waa tahay intaasi bal aanu ku dhaafno heesta xaawo iyo fanaanka cabdicasiis iskalaaji dhinaca waraaqaha ibraahim umaba kuu soo taagaana markayga aan dafo waxay ka timid aad baa loo soo qurxiyey wiil iyo gabarh aad u qurux badan oo isa soo fiirinaya warqadda waa lagu soo sawiray ho aa tahay waxaa ugu horeeya nimcaan dayib cabdi iyo shucayb daa'uud iyo cabdiraxmaan axmed cabdi iyo farxaan qaasim cali iyo fu'aad cabdirashiid aadan iyabaa la yidhi ardayda dhigata jaamacadda golis gaar ahaan i c t afternoon semester eight aad ba loo qayxay meesha kalaaskan iyo iskuulkaba ku yaallo waxay hambalyo aan lasoo koobi karin hawada u marinayaan baa la yidhi boqorka iyo boqoradda cabdiraxmaan xuseen ibraahim iyo kaltuun axmed maxamuud oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqda labadii isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin aniguna aamiin baan raacinaya warqaddan waxay naga soo gaartay aabe xaaji faarax dirir cabdalle iyo hooyo aamine maxamed macalin iyo hooyo faadumo ismaaciil cabdi iyo hooyo farduus jaamac cabdalle iyo caruurteeda iyo waxay idhaahdeen cabdirashiid xaaji faarax dirir iyo xaaskiisa iyo axmed xaaji faarax dirir iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamed xaaji faarax dirir iyo xaaskiisa caruurtiisa cabdilcasiis xaaji faarax dirir xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdiqani xaaji faarax dirir xaaskiisa caruurtiisa maxamuud xaaji faarax dirir cabdiweli xaaji faarax dirir sabaad xaaji faarax dirir saygeeda iyo caruurtooda iyo cibaado xaaji faarax dirir iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen faiza xaaji faarax dirir iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo khatra xaaji faarax dirir saygeeda iyo caruurtooda iyo farxiye xaaji faarax dirir iyo samiira xaaji faarax dirir iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo adeero waxay yidhahdeen cabdixaafid dirir cabdalla axmed dirir cabdalle iyo xasan dirir cabdalle iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo xuseen dirir cabdalle iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo maxamed dirir cabdalle iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo canab dirir iyo caruurteeda iyo khatra dirir iyo caruurteeda iyo cibaado dirir iyo caruurteeda iyo ugu dambaysta faadumo dirir iyo caruurteeda waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna tahaniyad jecel yihiin inay u diraan cabdirasaaq xaaji faarax dirir iyo marwe ifraax cabdiraxmaan jaamac oo meherkooda uu ka dhacay buuhoodle waxaana ay leeyihiin meherkeenna guur qeyr qaban oo idin horsada ayaan eebbeeda kaga baryaynaa aamiin aniguna aamin ayaan raacinaya warqadana waxaa ugu horeysa ayayo maryan faarax iyo hooyo nadiifo maxamuud geede qorow iyo samey cabdulqaadir cabdiraxmaan iyo fawsiye cabdulqaadir cabdiraxmaan iyo axmed maxamuud geede qorow iyo caruurtiisa oo jooga baa layidhi kanada iyo cabdulaahi maxamuud geede qorow iyo xaaskiisa malyuun axmed salaad iyo caruurtiisa oo kala jooga kenya iyo maraykanka iyo sidoo kale cali maxamuud geede qorow iyo faadumo warsame iyo caruurtooda oo kala jooga north carolina aadan maxamuud geede qorow iyo caruurtiisa oo jooga mareer guur waa dhuuso mareeb iyo sidoo kale cabdulaahi maxamuud geede qorow iyo caruurtiisa oo jooga mareer guur baa layidhi iyo cabdirasaaq maxamuud geede qorow iyo caruurtiisa oo jooga sidoo kale mareer guur buu jooga iyo bashiir geede qorow iyo macalin cabdiraxmaan geede qorow iyo khaliif ah, cabdisamed iyo caruurtiisa waxa ay joogaan baa layidhi atlana iyo maxamed axmed maxamuud geede qorow iyo samiiro cusmaan iyo caruurtooda oo jooga sweden dhammaan asxaabtaasi waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan baa layidhi yuusuf cabdulqaadir cabdiraxmaan iyo nabiila cabdulqaadir xasan oo meherkoodu ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohayo isku waaro ubad khayr qabana rabbi ha idinkala siiya bay leeyihiin annaguna aamiinta ayaan ku daraynaa dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray xuseen cilmi cali ota dheer oo ku magac dheer iyo hooyo faado yuusuf siciid iyo hooyo istaahil aadan xaashi iyo aabe cumar yaasin iyo maryan maxamuud raage iyo hibe aadan xaashi iyo saygeeda iyo magaado aadan xaashi iyo xamdi aadan xaashi iyo zeynab aadan xaashi iyo axmed aadan xaashi iyo hodan aadan xaashi iyo teri cabdi aadan iyo ujuku asafa iyo waxay yidhahdeen maslax cabdi maxamed sheeno iyo maxamed axmed nuur iyo xalaawi axmed xirsi butis iyo cabdulaahi daahir maxamuud kenyaati dhammaan qoyska reer aadan xaashi cabsiya dhammaanna waxay kala joogaan hargeysa aadisababa waxaana ay tahniyad hawad u marinayaan fahmi cumar yaasiin iyo xaaskiisa magaceeda nooma soo qorin oo dhowaanay gabadh ugu dhalatay dalka talyaaniga waxaana gabadhaasi loo bixiyay bay yidhahdeen muhiima fahmi waxaana ay leeyihiin ducada xaggina leh waaye muhiim way soo barbaar noqo tii dalkeeda iyo dadkeeda anfacda aniguna amiin ayaan raacinaya warqadanah waa waraaq tahaniyad aroosa waxaana ugu horeeya asxaabta diraysa hooyo xaliimo cumar cilmi iyo aabe maxamed cabdulaahi xasan iyo hooyo cibaado cabdulle barre iyo aabe xaashi cabdille iyo maamo zaynab xasan daahir iyo caruurteeda iyo idil maxamed cabdulaahi iyo shaygeeda xuseen saxnuuni iyo wiilkooda maxamed amiin saxnuuni ayaan maxamed cabdulaahi iyo shaygeeda maxamed waa mahad maxamed cabdulaahi iyo afadiisa khatro cabdulaahi cabdiqani iyo maxamed cabdi dhoore iyo cabdisalaan xaashi cabdile iyo cabdiwaaxid xaashi cabdile iyo dhammaan reer xaashi cabdile dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan hong kong masar kenya iyo soomaaliya waxaanay tahniyad u dirayaan oo ay ka tahniideynayaan arooska dhex maray boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen daahir xaashi cabdile iyo nasro maxamed cabdulaahi oo meherkooda iyo aqalgalkoodaba waa mar qura uu ka dhacay baa layidhi hong kong taariikhdu markay ahayd labaiyo tobankii bishan aan ku jirnay juun sanadka laba kun afariyo tobanka waxay leeyihiin gurigiina ha noqdo mid barakaysan wiil iyo caano gabar iyo caano mataqaanaa waxaa la dhahaa isku dhuuq meherkii iyo arooska markaad aragto marka la yidhahdo looma kala kacayo oo isku wada jira hal mar
waayahay caasha dhabaalka wuxuu naga soo gaaray adeer ismaaciil xuseen farjar waa wariyaheenii magaalada hargeysa iyo waxay yidhaahdeen ayeeyooyin miya mase ayeeyaal caasho
sidii la doono in lagu fahmo baa muhiima koos cabdulaahi nuur iyo siraad nuur yuusuf iyo waxay yidhaahdeen adeero doctor maxamed cusmaan fadal iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo cabdirasaaq cusmaan fadal iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo jaamac cusmaan fadal iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo axmed cusmaan fadal iyo xaaskiisa caruurtiisa yaasiin cusmaan fadal iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo ibraahim cusmaan fadal iyo cabdifataax cusmaan fadal iyo eh, dooyin faadumo cusmaan fadal iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo naciima cusmaan fadal iyo aamino cusmaan fadal iyo waxay yidhahdeen inankeeda iyo fawsiyo cusmaan fadal iyo inanteeda iyo filsan maxamed cusmaan fadal iyo haweeye maxamed cusmaan fadal iyo siraad maxamed cusmaan fadal iyo muuna maxamed cusmaan fadal iyo siciid maxamed cusmaan fadal iyo xaaskiisa iyo inantiisa iyo kaltuun maxamuud cusmaan fadal iyo kowsar maxamuud cusmaan fadal iyo maxamed maxamuud cusmaan fadal sheekh cabdirasaaq cusmaan fadal iyo mubaarak cabdirasaaq cusmaan fadal iyo hoodo ibraahim ciid iyo seygeeda yaasiin cali iyo eedo ayaan maxamuud cusmaan iyo adeer xamse maxamuud cusmaan dhammaan qoyska reer cusmaan fadal waxay taaniyad kal iyo laaba ay u dirayaan khadar cusmaan fadal iyo deeqa cusmaan cabdalla oo wiil ugu dhashay magaalada london ee dalka britain wiilkaas waxaa loo bixiyey fadal khadar waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhiga kii soo barbaara oo waalidkiis iyo dadkiisa iyo dalkiisa manfaca aniguna aamin ayaan raacinayaa warqadanna assalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay ugu horeyn waxaan salaamaynaa baa layidhi dhammaan shaqaalaha laanta afka soomaaliga e v o a islaan baana ka waxaana aad bay u mahadsan yihiin marka xiga baa la yidhi annaga oo kale ah hooyo budeeyo sayid cismaan iyo hooyo triig bashiir caleen iyo hooyo nasri bashiir caleen iyo siciid cabdi khaliif iyo ibraahim cabdi khaliif oo loo yaqaano yemeni iyo jees cabdi khaliif iyo nimco axmed iyo bashiir axmed iyo qabdiid ismaaciil iyo farxiye aadan ibraahim dhammaan dadkani waxa ay joogaan baa layidhi waddanka ethoobiya gaar ahaan jigjiga iyo goday waxaanay tahaniyad u dirayaan maxamed cabdi khaliif iyo ifraax cabdi sooyaan oo meherkoodu ka dhacay magaalada goday ee deegaanka soomaalida waddanka ethoobiya shan iyo tobankii bishan juun waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana rabbi u kala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin allahu aqbalo
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aaba xasan axmed caydiid iyo hooyo raxmo yuusuf abukar iyo sakariya xasan axmed iyo sihaam xasan axmed iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed xasan axmed iyo sakhiya xasan axmed iyo suhayba xasan axmed iyo aamina maxamed muuse waxayna tahniyad kaliya laaba u dirayaan xasan maxamed xaashi iyo ayaan cartan oo waxa ay yidhaahdeen meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin guur kheyr qaba inuu idin horseedo ayaan eebeda kaga baryaynaa aniguna aamin ayaan raacinaya warqadda iigu dambaysa dhinacayga intaan dib u dhigto ibraahino bal waxaad soo qabataa hees aan markana ku nasanno heesta kale ee dhegeystayaashan caashaan usoo qabanayno waa axdigana ha fududayn waa dardaaran baa halkaas ku jiro sama aamine cabdulaahi ayaa ku luqaynaysa sidaygen barwaaxa ama kaynu baado weli tegin uga dhunaa anigoo aan ku arkayn ambasow iftiinkii runay adiga inaad tahay kama garaninaystii sida egembar waaha ama kaynu baadhoy weli teginuga dhunaa anigoo aan ku arkayn ambasow iftiinkii runay adiga inaad tahay kama garaninaystii moogtahay jacaylkuna sida dumanka beerkiyo uurka iga reentaan anna kuugu olola moogtahay jacaylkuna sida dumanka beerkiyo uurka iga reentaan anna kuugu olola kol haddaanad olaynin inaan eebba kugu qadin kol haddaanad olaynin inaan eebba kugu qadin aamiinna kugu dhiidhi axdigana ha fuduuday axdigana ha fuduuday kol haddaanad olaynin inaan eebba kugu qadin kol haddaanad olaynin inaan eebba kugu qadin aamiinna kugu weedhi axdigana ha fuduudayn axdigana ha fuduudayn sida ogta waa bari ama maalinidoy tukadeen islaamkii ama aanu fiyolayn iimaanka waxaa suga kullay adiga inaad tahay kama garaninaysi sida ogta waa bari ama maalin idoy tukadeen islaamkii amba sawfiyo layn iimaanka waxaa suga kullay adiga inaad tahay kama garanin ulashada moogtahay jacaylkuna siduu kuwa baanu uurka iga reenta anna ku ilmeeya moogtahay jacaylkuna sidadu waa tahay axdigana ha fududayniyo codka macaan ee fanaanada aaminaah cabdulaahi xirsi intaasi aanu ku dhaafno warqadda dhinacayga ugu dambaysa ibraahin oo galabta waxaa ay ka timid caaisha xasan dhoodi iyo fardowsa cabdiraxmaan cilmi iyo yaan xasan diini faatima xasan diini baa layidhi iyo hibo axmed maxamed waa sidaan u qaatay iyo nasteexa bashiir maxamed iyo sihaam abuukar xasan iyo anisa abuukar xasan iyo ayaan cabdulaahi colow iyo sagal axmed maxamed dhammaan dadkani waxay tahaniyad aroosoo farxad leh u dirayaan abaayo baa layidhi xaawo cabdulqaadir maxamed iyo abowe xasan cabdulle oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan somaali villa hotel baa layidhi waa lixdii bishan aynu ku jirnay juun waa lixdii bishan lixaad ee sanadka laba kun afar iyo tobanka waxaan leenahay bay idhahdeen isku waara oo ubad khayr qabana rabbi ha idinkala siiyo aamiin dhambaalkii ugu dambeeya ee gacanteeda ku jira caasha waxa uu naga soo gaaray maxamed siciid faarax maxamed nayl ku magac dheer iyo cali faarax samatar iyo cabdiweli maxamed aadan ducaale hadal wanaaje iyo waxay yidhaahdeen jaamac maxamed guuleed iyo jabarti cabdulmaxamed iyo cabdixakiim nuur khaliif iyo waxa ay yidhaahdeen cabdifataax cabdulaahi yaasiin axmed maxamed xirsi iyo maxamed yuusuf jaamac iyo cabdul jaamac tahliil saad iyo siciid suudi tarabi iyo dhammaanba ilmo suudi tarabi abti siciid maxamed xasan iyo caruurtiisa iyo hooyo faadumo maxamed xasan iyo caruurteeda iyo aaba yuusuf cabdulaahi iyo caruurtiisa zaynab jaamac tahliil saad iyo caruurteeda iyo maryam jaamac tarabi iyo caruurteeda iyo faadumo faarax caways iyo caruurteeda iyo dhammaanba waxay yidhahdeen ardada jaamacadda p s u garawe gaar ahaana kuliyadda qaanuunka iyo sharciga garawe gaalkacyo boosaaso iyo caabud waaq iyo waxay yidhaahdeen labile ay kala joogaan waxayna taaniyada jecel yihiin inay gaarsiiyaan deeq suudi tarabi iyo ister yuusuf cabdulaahi oo meherkooda uu ka dhacay garawe waxaana ay leeyihiin meherkiina waxaana eebada kaga barinaa inuu idin horseedo guur raaxo badan oo aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo aamin ayaa leen aniguna aamiin ayaan raacinaya heestaasi dhaantada ah ayaan ibraahinow sacabka iyo jiibtaad u jeedaa waxaan aad uga helaa marka cayaaraha dhaqanka marka la cayaarayo sida wiilasha iyo gabdhaha oo dharka hiddaha iyo dhaqanka wata markay ciyaarta is dhex galaan oo Mar- aad oo la iska tumanaayo barwaaqada la sagan jiro marka aad meela ciyaartaasu kale ka socota aad tagto caasho ma daawadayaashaad ka mid noqotaa mase waa boodaa laftaada ciyaartay ku xirantaa cayaaraha qaar waa la iska hayn waayaa oo waxaad arkaysa adoo goobtii ku booday qaarna inaad iska daawataa jeceshaa marka ciyaarahan kale kuwa aan jecelaha waa inaan inaan boodo haddii baan garanaya waa sheekada gorayada hal lug ayaa ciyaarta igu jirto haddii ay fiicnaatana lugta kaleaan soo gelin lahaa hadday xumaatana Awal tii bahala igu hore jirta.
awal bahala igu jirta waa tahay taas ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii hambaleyda iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka dambe kulmi doonno waa caashi ibraahim caashi cuud iyo ibraahim xasan garabey daandure oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
Thank
Yeah.